Guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho xasane maxamed xuseen mongaaba iyo si rasmi a xaragga unkujarya wadada soobe ee reerdandhasowga biliiranga laga sameeya wadadan oo xiriiriyaasha hogaanka dhanbe baarista booliiska soomaaliyeed ilaa iyo isgoyska tumi afarta oktoobar iyo sidoo kale lankase soobe oo ka mid ah wadooyinka istaraatiijiyada ee caasimada inta lagu guda jiraya munaasabada xaragjarka guddoomiyaha xusi in dowlada hoose ee muqdisho iyagoo ka hoontay in muwaadiniinta lahanaga adeegyada iyo xaqyo-inlayaga iyadoona la maro waa maamul daahfuran oo canshuurta shacabka ka bedelayana adeegyada muuqda unkoreyntiya xaragjarka wadadan weliba ku hadalaya guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho xasan maxamed xuseen mongaaba iyo faahfaahin gudbiya burburka ka dhiga wadooyinka magaalada muqdisho oo hadda meelfayla maraayana wadooyinka halbowlagan ah iyo weliba sidoo kale u safrayn usha adaga aan diray in wadooyinka la dhisiiyo ilaalsadana bulshada ku noolana magaalada muqdisho waxaa ilaahay maadiisa in maanta aan xarigga ka jarnay waddadii si casri ah oo sidii hore ka wanaagsan ka taya badan loo dhisay waddadan zoobe markaan milicsanno dhibaatadii ku dhacday iyo sida ay burburka weyn uu usoo gaaray waxay tis tusaale weyn u tahay sida wadooyinkeenna ay ugu nugul yihiin burburka iyo musiibooyinka iyo sida ay laga maarmaan u tahay marka la doonayo in la dhiso waddada ka fiirsasho weyn in loo baahan yahay iyo in aada iyo aada si taya leh oo taxadir leh oo kormeer leh oo isla xisaabtan leh oo ballanqaad iyo damaanad leh loo dhiso waddada maxaa yeele roobaa da-ay caawa laamiyaa ku burburay macquul maha roob waa da-aa biyo meel waa geli kariyaa laakiin roobkii dee laamigii u burburiyey arrin birig mataqaanaa warkaas caasimadda kasoo noqnoqon jiray waa inay meesha ka baxda haddii la yidhaahdo aa soo socota waxaa naga sugi doontaa wadooyin fara badan ay uga horeeyaan wadooyinka nasiib bondo tan banaadir debka iyo shaqaalaha inaan xarigga ka jari doono haddii la yidhaahdo waxaasoo dhan iyo wadooyinka shagaani way noo socdaan dhismooyinkaas iyo adeegyo kale ee la xiriira caafimaadka iyo waxbarashada iyo bilicda magaalada haddii la yidhaahdo aan marka ilaashano oo aan dayac ka ilaashano nadaafadeeda aan ku dadaalno ayaan ugu baaqayaa shacabka magaaladan iyo ganacsatada dowladda hoose ayaa sii wada doontay hirgelinta mashaariicda oo lamidka ee kangeekale ka hirgeliya si bulshada soomaaliyeed gaar ahaan shacabka ka dhaqan caasimada iyo in helan adeegyada horumarsana